maamulka degmada kismaayo ayaa horey dherberis ugu sameeyey qaar ka mid a xaafadaha ku yaala magaalada gaar ahaan waxaa dherberis lagu sameeyey qaar ka mid a waddooyinka cusub ee lagu soo kordhiyey magaalada si magaalada u noqoto magaalo cagaaran oo la tartanta magaalooyinka kaleeta ee cagaaran dhirtu waxay kaalin muuqata ka qaadataa quruxda deegaanka iyo weliba in deegaanku ay ka ilaalisa nabaadguurka iyo weliba dabeelaha iyo abaaraha haddaba guddoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada kismaayo mudane cumar cabdulaahi maxamed farweyne ayaa sheegay in loo baahan yahay in magaalada la cagaariyo oo dhirbeeris badan lagu sameeyo si wadajirna looga shaqeeyo inaan geedaha la jarin si deegaanku ay u intifaacsadaan waxaynu u baahannahay magaalo siaan cagaarino oo samayno magaalo cagaaran oo qurux badan waxaynu u baahannahay inaynu kulligeen daljilayaal aan noqonno oo aynu wada ilaalinno deegaankeena wada ilaalino duruufaha xeeran baa ku xeeran sida wasiirku sheegayey dhuxusha isticmaalkaay dee inta la helayo energy way iska soconaysa laakiin magaalada wax ku filan baa tii horaaba iska taalla taasaaba la isticmaali karaa mid kuudhaa taalle baaba lasoo jaray oo la keenaa waxyaabahaas oo dhan baa baa la isticmaali kara laakiin waa la isku miisaami karaa waxa loo baahan yahay iyo waxa aan loo baahnayn bini aadamku inuu deegaanku degan yahay dhibaatada ka ilaaliyo waa shay lagama maarmaana waxaan garanayaa labadii kun iyo koob iyo labaatankii xilli dabaylasaan oo kale u dhacayeen aylaboorka waa la arki waayey oo inay diyaaradihii soo degaanba xataa waxay noqotay khatar waxaa waxaa sababay goof qof geedkii jarayo dhulku isagoo geedaha laaba la gadan karaa aw jarayo hadda geedihii way soo noolaadeen waxaadna moodaa inay soo fufayaan oo dabayshii dhinacaas ay ka yaraatay geediha sirbaaniya usoo baxayn ay jiraan waa muhiim marka inaynu ka wada shaqayno inaan geedaha la jarin